bismillahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu barqo wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka sahanka reediyoga hadahan oo kale ee reediyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya ayaad ka dhegeysataa marka laga reebo maalinimada jimcaha ah waa maalinimo axada taariikhduna ay ku beegan tahay kowda bisha saddexaad sanada labada kun iyo labaatanka haddii alla awoodi laga helo dhegeystayaal qodobada aadka u xiisaha badan ee barnaamijka sahanka rediyoga aad ku maqli doontaan waxaa ka mid a saameyn intee la eg ayay ku yeelan kartaa shucuubta muslimiinta cumrada sababo la xiriira caaqibka waxawaaye caabuqa ee coronavirus haddaba waraysi aynu idinkaga haynaa ayuutada ama hagbadda hadba sida qof walba u yaqaano waa nidaam lacageed oo shirko ku dhisan oo haddaba qofka uu qaato horey waxaa u geli jiray haweenka haddase waxaa ku soo biiray rag fara badan waa maxay faa'iidada iyo weliba faa'iidada darrada ayuutada warbixin ayaan idinkaga haynaa shirka urur goboleedka igad oo lagu soo gabagabeeyey magaalada khartuum ee dalka suudaan shirkaasi ayaa waxaa ka qayb galay wadamada xubnaha ka ah urur goboleedka igad iyadoo sanadkana ay martigelisay dowladda suudaan oo la wareegatay hogaaminta ururka igad waraysi ayaad dhegaysan doontaan wasaaradda dekedaha iyo gaadiidka badda maamulka galmudug ayaa sheegay in la hormarinayo dekedaha maamulkaasi si loogu adeego bulshada barnaamijka sahanka raadiyaha dhegeystayaal waxaa qaybka inaan kugu soo gudbino waxyaabaha inagu soo kordha oo aad nala wadaagtaan isla barnaamijka sahanka raadiyaha weliba xubnihii joogtada ahaa oo qaybaha dambe barnaamijka sahanka raadiyaha aad ka dhegaysataan barnaamijka waxaa idiin soo saaray waryaheena cabdiqaadir yuusuf irshaad anna waa inala socodsiinayaa sowdan dhanka farsamada ayay ka qaabeynaysaa waa hagaag dhegeystayaal sidaad hordhac barnaamijka aad ku maqasheenba saameyn intee la eg ayay ku yeelan kartaa shucuubta muslimiinta joojinta cumrada sababo la xiriira caaqibwa caabuqa coronavirus haddaba maxamed waa maxamed cabdiraxmaan nadiif oo ah la taliyaha wasaaradda oqaafta iyo arrimaha diinta soomaaliya iyo radio muqdisho ugu waramay saameynta ka dhalan karta go-aanka sacuudiga uu ka bixiyey arrimaha cimrada
aada ad mahadsan tahay run ahaantii sida adduunka dhan laga wada dareemay ama laga wada dhageystay amada loo wada jeeday cudurka khatarta oo adduunka kusoo ku habsaday wadamo fara badan oo dunida ka tirsan oo laga soo bilaabay wadanka jina laga soo bilaabay iyo wadamo kale runtii aada u fara badan wuxuu saameyn weyn ku yeeshay nolosha adduunka oo dhan isu socodka safarka ganacsiga dhaqaalaha iyo wax kasta oo adduunka ka dhexeeya ayuu saameyn weyn ku yeeshay meelo badanna wuu runtii wuu saameeyey marka saameyntaasi saameynta guud ee adduunka ayuunba inaguna aynu qayb ka mida nahay waayo xajka sida wanaagsan yahay ama cumrada dhulka barakeysan cumrada oo hadda lagu jiro oo marka laga bilaabo magaalada maka iyo madiine oo loo tago booqashada ziyaarada masaajidka rasuulka caleyhi salaatu wasalaam iyo qabrigiisaba dadka faraha badan isu imaanaya oo aadka runtii malaayiinta waxgaaraya cabsi weyn bay kolley sacuudigu ay ay ay ka muujiyeen in cudurkaas intaa laga xakameynayo ama xal laga helayo in in la hakiyo cudurka in dadkaas booqashooyinkaas ama imaatinkaas si ku meel gaara loo hakiyo ama loo joojiyo qeybaha wadamada adduunku badan kamid ah runaanti taasna waxaa is leeyahay waa dadaal looga baahan yahay in dadka caafimaadkooda iyo noloshooda la fiiriyo waxaanu filaynaa mustaqbalka dhow in cudurkaas haddii xal loo helo ay ay ay halkaas loo helo arrinta dib socaaga isaga bilaabmi doonta marka waxa inaga nuugooni maaha bayaan kay soo saartay dowladda sacuudiga waa bayaan ama waa waa baaq dhammaan wadamo fara badan oo aad u fara badan ku wajahan oo aan weliba cumrada kaliya ahayn cumrada iyo booqashada iyo imaatin kale oo faraha badan oo la imaanayay ku saabsan keligoodna ma aha hadda sidoo kale waxaan arkaysa turkiga go-aan kasoo baxay intaasoo wadan diyaaradahooda tagaya ay joojiyeen aad u fara badan marka waa musiibada guud adduunka dib laakiin wax soomaaliya gooni si gooni ah iyada ku taabanaya ma aha laakiin ba dadkii soo cumraysan lahaa ee soconayay tagay dhulka barakaysan ee soo ducaynayay iyagu soo cibaadaysanayay saameyn bay ku yeelanaysaa
waa tahay wakti cayiman oo loo qabtay oo dowladda sacuudigu ay u qabatay ma jirtaa oo ku saabsan in ay ka baaraan degto arrimaha dadka booqashada ku imanaya ama arrimaha xajka u imanaya oo dib loo fasaxayo acmaashii kala duwaneyd ee ka socotay dalka boqortooyada sacuudiga gaar ahaan maqaamyada loogu talagalay in lagu cibaadaysto
ilaa hadda markaad fiiriso qaabka u qoran yahay inta badan wararkan waxaa laga sii dayanayay miidiyaha inta badan laga sii dayay marka markaad fiiriso qoraalka ay soo saartay dowladda sacuudigu si ku meel gaar ayaa loo hakiyay inta cudurka isaga arrintiisu xal looga helahayo amba ay suuragal in la xakameyn karayo ay noqoto marka de waqti go-aanmo hadda lama sheegin laakiin waxay ku xiran tahay sida cudurkaas oo adduunka dhanba ugu jira halgan in loo helo xal ama la xakameeyo ama la joojiyo ama de daawo loo helo taasaad moodaa inay ku xiran tahay haddii laakiin cudurka la xakameyn kari waayo waxaa dhici karaysa xitaa inuu waqtigiisu sii dheeraado marka oo hadda cudurada taagan tahay xataa xajka laftiisa uu saameyn ku yeeshaa dhici karaysa laakiin ilaa hadda lama oran karo inta sacuudigu ay kasoo jawaabeen ama adduunka xal looga helayo cudurka xal xakameyn looga helayo aad aad mahadsan tahay run ahaantii sida adduunka dhan
waa hagaag dhegeystayaal barnaamijka sahanka radio muqdisho oo codka jamhuuriyadda soomaaliya naga dhegeysanaysaan shirka urur goboleedka igad ayaa lagu soo gabagabeeyey magaalada khartuum ee dalka suudaan shirkani ayaa waxaa ka qayb galay wadamada xubnaha ka ah urur goboleedka igad iyadoo sanadkan ay martigelisay dowladda suudaan oo la wareegtay hogaaminta ururka igad ra-iisul wasaare cabdalla xamduug ayaa shirka shir guddoominayay shirka gabagabadiisii ayaa waxaa laga soo saaray bayaan dowladda soomaaliya ayaa waxaa shirkaasi uga qayb galay wafdi uu hogaaminayo wasiirka arrimaha dibadda soomaaliya axmed ciise cawad haddaba waryaheena axmed maxamed british oo ku sugan halkaasi aynu ka wareysanay arrimaha la xiriira shirka
shirkan wuxuu dhacay muxuu ahaa muddo soo socday adigu hadda waxaa lagaga wada hadlayay waxaana soo qadan qaadiyey urur goboleedka igad iyo midowgaas yurub shirkanna waxaa inta badan diiradda lagu saarayo mandaqada geeska africa iyo urgoboleedka igad waxaana laga wada hadlaayay qodobo muhim u ah mandaqada kuwaas oo ay ka mid ahaayeen qorshaha boqolkii maalmood iyo dib u habeynta urgoboleedka igad oo had boqol sisataintii la dhisay ama la dhisay ama la doortay xogeyaha xoogtada xooghayaha hadda xilka haya sidoo kale nabadgelyada iyo amniga gobolka mandaqada ayaa isma diiradda lagu saaray waxaa kale oo muhiimiyana ahayd oo aad lasuga lafaguray iskaashiga badda cas iyo gacanka cadmeed oo muhiim u ah mandaqada geeska africa ama wadamada qodobadaasa ahaa qodobada ugu muhiimsan oo diiradda lagu saarayo
soomaaliya door intee la-eg ayay ku lahayd wax arrimaha soomaaliya ku saabsan oo lagu soo qaaday oo urur goboleedka igad iyo hogaamiyaashooda ay ka hadleen ama ay ka doodeen ma jirtaa oo ajendayaal ah
soomaaliya door muhiima ayay ku lahayd qodobada muhiimka qodobada intooda badan iyana qayba ay ku lahayd oo ay ka mid tahay xilliga kala guurka iyo amniga soomaaliya oo diiradda aada loogu saaray dowladdana waxaa inta badan mxuu ahaa u metelaya ama shirkan uga qaybgelaya wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah ambassador axmed ciise cawad wasiirka waxa uu sheegay in soomaaliya wadamada igad iyo iyo yurubba ay uga mahad celiyeen horumarka ay ka gaadhay dowladda xukuumadda hadda xilka haysa dhinacyada badan ee dhaqaalaha iyo amniga iyo waxbarashada
waa tahay marka shirka waa la soo gebagabeeyey maxaa ajendayaal oo laga soo saaray oo urmutiyada
shirkan waa la soo gebagebeeyey oo hadda muxuu ahaa sida ay sheegeen qoladii saxaafadda la hadashay waxa uu noqday macnii intiisa badan qodobada in waa laysu raacay waxaana la rajaynayaa in go-aamadaas ama in dhowaan sida ugu baqsaha badan loo fuliyo oo urur goboleedka igadna ay garwadeen ka noqdaan haddii laha yidhaahdo
waa tahay hadda maanta ma wax shira oo loo balansan yahay oo madaxda soomaaliya uga qaybgelaysa shirkaasi ay la leeyihiin madaxda waddanka suudaan iyo madaxdii kasoo qaybgashay shirka ayaa jira oo hadda saaka loo madlan yahay waxaa dhici kartaa maxaaha wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga doctor axmed ciise cawad kulan la qaatay ra-iisul wasaaraha dalka suudaan cabdalla xamduud walow ayna hadda weli shirkiina dhicin laakiin la rajaynayo in ay kulmaan labada
waa hagaag dhegeystayaal haatan aanu jaleecno dhinacii warbixinada barnaamijka sahanka raadiyaha inagoo inoo dhiman yihiin waraysiyo ayuutada ama hagbadka hadba sida uu qofku u yaqaano waa nidaam lacageed oo shirka ku dhisan oo hadba qof uu qaato badi waxaa horey u geli jiray haweenka haddase waxaa kusoo biiray ragga haddaba waa maxay faa-iidada iyo weliba faa-iida darada ayuutadu ay leedahay haddaba warbixintaasi waxaa diyaarisa halkan inooga soo jeedinaysa wariyaheena ikraan maxamed sandheere
marka aad maqasho magaca ayuuto durba waxaa kugu soo dhacaya hannaan dhaqaale aruuris ah oo haweenka soomaaliyeed aad u isticmaalaan ayuutadu waa hab tiro haween ah oo midaysan intay dhaqaalo isugu darsadaan midba waqti qaadato iyagoo adeegsada ereyga lug oo isbuucii lug lacag ah ayuu qofii qaataa waa mid saacidi karta haweenka iyo qoysaska danta yar si kale haddaan u dhigo ayuutadu waa shirkad dadban oo ku dhisan heshiis dhaqaalo wadaag ah faa'iido badanna ay ka helaan hadba kooxda ayuutada ku jirta nimco cabdifataax iyo cabdiweli ayaa aaminsan inay faa'iido u tahay ayuutadu qoysaska hagbadda ama ayuutadu faa'iido badan ayay noo leedahay dhanka dumarka bay berigii hore ku badnayd walow hadda ay ragguna kusoo bateen faa'iidadeeda laysla arkay meesha laysla arka faa'iidadeedana waa laysugu imaadaa ayuutadu waxay leedahay lugo wax la yidhaahdo oo u gaara ayada oo macaamilka dadka yani ku shaqaysta ama faa'iidadeeda barta waxay samaystaan lugo waxaa la yidhaahdo lug baa adigu ka noqonaysaa lacag lagu heshiiyo ama shan doolar ama toban doolar ama qof walba iyo tabartiisa maalinkii baad ku galaysaa lugahaas markii laysku aruuriyo qof ka mida dadkaas baa la siinaya marka waxaa dhahay maanta hebel ama heblo lugti ayaa u go-day faa'iidada ay leedahay ayuutada marka dhinaca wanaagsan laga fiiriyo aniga aragti ahaan waxaan qabaa in ay faa'iido badan leedahay marka loo fiiriyo qoysaska qoysaska isqaba ama markaasi isla jira gaar ahaan dumarka markii la siiyo biil waxa ay sameeyaan in ay kala shaambeeyaan oo lacagaha qaar markaasi qaarna ay isticmaalaan kuwana ay revenue markaasi u dhigaan ama kayd ay qoyska ugu dhigaan si hadhow loogu baxsado dumarka qaarkood waxay sameeyaan waxay galaan ayuuto oo markaasi ay shirko ku noqdaan dumar kale ayuutadaas marka ay soo go-do ama la siiyo ama tookadii haweenadaas la siiyo waxa ay qoyska kusoo celisaa lacag badan oo dhaqaalo badan oo waxay u noqotaa il dhaqaale oo maalmo iyo iyo bilaba ee kaafisa qoyska ayuutada waxay ka mid tahay waxyaabaha soo jireenka ah oo intooda badan haweenka caado u ah iyagoo dumarka qaarkood masruufka uu sayigooda siiyo waxay ugu baahan tahay marka ay ku qabsato inta kale ee haraadiga ah ay dumar kale kula shirkowdo si ay maalin unu anfacdo dumarka iyagu ku shirkooba ayaa samaysta qof hormuud u ah oo iyaga u haya lacagtaas si ay shirkada ku yihiin kowsar cabdulaahi ayaa iyaduna aaminsan in ayuutada aysan ahayn wax lagu kalsoonaan karo horta ayuutada wax jiro ma ahan dhibaatooyin fara badan ay leedahay waxaa ka waxaa ka dhasha dagaalo badan isqabqabsi badan jiijiid waxyaaba badan aa ka dhasho ayuutada waxay si ku fiicnay waxaa kamid a kow horta waxay abuurtaa faqri qofka lacagta u haysto ayuu iska dhuun qabtaa sidoo kale hooyooyinka ku jira ayuutada waxay sameeyaan ayagoo lacagtii biilka la siiyey inay ayuuto ka dhigaan bacdeen ay sameeyaan inaysa ilmahoodii badan ay siisan aysa cilmihii sidaas ku baahdaan ayadana lacagta ay u haysto ayuuto ayadoo intaas baahidaas baa rafaadkas badan u martayna waxaa dhacdo qofkii ayuutada haystay ama qofkii lacagta aruurinayay inuu la goosto ama uu dhaho lacagta igu cuntay oo sidaasna ayuutada ku qaadan ayadiina ilmaheedii ama dadkii ku rafaaday ayuutada ayaa dumarka isticmaala waxay u qaybiyaan saddex qaybood oo kala ah mid isbuucle ah bille iyo mid sanadle ah iyadoo saddexdaasi qayboodna ay kala duwan yihiin sidoo kale ayuutada ma lahan qiimo u sharciyeysan oo mar walba dumarka iyagu wadagalaya ay ku dhaqmaan sheekh cabdulaahi axmed garuun oo ka mid ah culimmada soomaaliyeed ayaa inoo sharxaya ayuutada iyo diintu waxa ay ka qabto ayuutada ama hagbadda shareeca islaamku waa yacni way ku bannaan tahay carabiyadana waxaa lagu yidhaha luqadda carabiga tajmiic ama ama jimciyo waa aruursi dhaqaalo la aruursado oo dad wax isku darsadaan marka fuqahada islaamku way banneeyaan keliya waxaa wax u dhimi kara dadkaas mucaamilaya waxaa la rabaa qof ama si xun lacagta ku shaqaysay oo waxeedu xaaraan yihiin ama arrimahaas inaysan wax ku darsan oo keliya dad nadiif aho ama shaqaala ama suuqleey ama halkaas ay wax isku darsadaan sharci islaamku way bannaynaysaa qofka hormarta marka waxay noqonaysaa deyn lagu leeyahay oo iska gudayso kan kalena waa waxeedu yihi meel sharaakadaas dhiganayso marka wax dhibaataa dhinaca sharciga haddii ay waxyaabo kale aan lagu siyaabo kale iyo khiyaano iyo wax kale haddaysan xarimayn waxa weeye waa dad oo qaangaara oo sidaas oo tasarufkooda bannaan yahay waxuu isku darsan karaan haweenka badankood waxa ay isku raaceen inaysan jirin wax khasaare ah oo lagala kulmo balse waxay intaasi ii raaciyeen inay jirto marar aad u baahato si aad ugu darto meel markaasi kaa bannaan nasiib xumase inaysan ahayn doorkaagii dad badanna aad shirko ku tihiin sidoo kale waxay intaasi ku dareen in caqabadahaasi oo kale markay kula soo gudboonaato keliya inaad ku xallin karto inaad ka codsato lugta doorkan inaad qaadato qofka hormuudka u ah cabdiraxmaan macalin abuukar oo ah aqoon-yahan dhanka dhaqaalaha ah ayaa sharxaya faa'iidada dhanka dhaqaalaha ay u leedahay qoyska ayuutada ayuutadu ama waxa loo yaqaana hagbadu waa qaab lacagta loo kaydsado oo aan ku dhisnayn qaababka bangiyada oo dadka badankiisu wax ku kaydsadaan hagbadu ama ayuutadu waa qaab ay dadka saaxiibada ama ehelka ahi ku shirkoobaan iyaga oo bil walba qof lacag u ururinaya qof walbana bil ayuu lacag qaadanayaa in isla eg bil walbana la bixinaya ee shuraakadan ama shirkoleydan ayaa u suuragelinaysa dadka dakhligooda hooseeya in ay iska bixin karaan waxyaabaha qaaliga ah sida inay socdaal dibadda ah ugu baxaan ha yeeshee ma jiro sharci lagu kala saari karo dadka shuraakada ah sababtaasi awgeed waa inay dadku yihiin dad aad isku aaminsan ayuutada ama hagbadda ayaa inta badan waxaa isticmaala dumarka danta yar iyagoo biilkooda wixii baaqi uga soo noqday dumar kale kula shirkooba si ay birito uga baxsato
waa hagaag dhegeystayaal barnaamijka sahanka reediyo muqdisho oo codka jamhuuriyadda soomaaliya aad naga dhagaysanaysaan haatanna waxaa inoo soo socdo warbixino iyo weliba waraysiyo laakiin iminka aan ku wada nasanno heestii dhextaalka ee barnaamijka sahanka raadiya
inkastoo
adoo soo rogaal celin raadkana kasoo degan heestaasi waa heestayaal kudhigeedu ahaa rako waxaana ku luuqaynaysa fanaanadna codka macaan hiba maxamed waa hiba nuura waxaana heestaasi maraha iskale maxamed cali kaariin waxayna ka heedka baaxadda weyn ee redio muqdisho oo kusoo beegtay taariikhdu markay ahayd saddex iyo tobankii bishii saddexaad haddaba waa kun sagaal boqol toddobaatan iyo shantii haddaba heestaasi dhegaystayaal gabagabada ayaad ka boga doontaan haatanna aan u gudagalno qaybihii ka haray barnaamijka sahanka raadiya oo redio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya aad naga dhagaysanayseen barqo wanaagsan ayaynu hawadeyda ka leenahay waxaynu idiin rajaynaa waqti wacan iyo weliba hee dhagaysi habboon wasaaradda dekedaha iyo gaadiidka badda maamulka galmudug ayaa sheegay in la horumarinayo dekedaha maamulkaasi si loogu adeego bulshada haddaba agaasimaha guud ee wasaaradda dekedaha iyo gaadiidka badda galmudug abshir xaashi cali ayaa sheegay in dhismaha dekeda macmal ah oo kumeel gaar ah ay meel wanaagsan marayso sidoo kaleetana la dhisi doono dekedaha waaweyn ee degmada hobyo
haddii aan ka warbixiyo xafiiska aan ka furannay degmada hobyo labadaan ugu kalifay horta waxaa weeye wasaaradda oo aan xafiis ku lahayn degmada hobyo oo muhiim noqotay in laga furo xafiis degmada hobyo taas horta waa qodob sidoo kaleete si loo derdergeliyo howlaha shaqo ee ay wasaaradda ka wado biyaha dowlad goboleedka galmudug ama xeebaha dowlad goboleedka galmudug taasna iyadana waa way jirtaa sidoo kaleete in in xafiiskaas wuxuu saabadeenahay in la diiwaan geliyo gaadiidka isticmaalaha biyaha dowlad goboleedka galmudug si loo ogaado gaadiidkan gudbay oo biyaha isticmaalay iyo gaadiidkaas kadib imaan doona iyo gaadiidka markaas joogo biyaha taagan xogtaasoo dhan in la helo meesha lagala socdo sidoo kaleete in dadka isticmaala gaadiidka badda baahida ay qabaan iyo wixii loo qaban kareete wixii loo qaban karoo kale in loo qabto xafiiska howlahaasa loo furay xafiiskaad ka furateen ee magaalada hobyo ee howlwadeynada ka shaqeyn lahaa midiin diyaarsan yihiin masaada kadib ayaad raadinaysaan shaqaale ka shaqeeya xafiiskaasi hawlahaas waa la diyaariyey xafiiska shaqaalihii ka shaqayn lahaa dhan waa joogaan wayna shaqaynayaan waana hawl galeen markaa shaqadooda bilaabeenba horay xafiisba kumaanan lahayn wax tirakooba hore loo sameeyey ma jirin xafiiska markii la furay oo la helay shaqaalihii oo dhammaystiran oo tababarkooda shaqaalaha loo dhammaystiray markaas kadib ayaa la howlgeli karaa qof aan fahansiisnaynba gaadiidka badda waxa uu yahay iyo midna waxba looma diri karo marka markii shaqaalaha tababarkooda iyo waxooda la siiyey aqoontooda kumbrada ku filan loo dhammaystiray xafiiskiina wuu furan yahay oo maanta markay shaqo tagaan laga laga tirkoobaya waxa ay soo qabteen iyo waxa shaqada ay soo qabteen iyo waxa ay tahay iyo iyo waqtiga shaqada ay qaadanayso xafiis laga kontaroolaya marka ay leedahay shaqada waa soconaysaa howluhuna hadda sidii loogu talagalay ayay u socotaa wataasa waaya marka waxaad ka warantaa n sida eh, looga kalluumaysado xeebta hobyo iyo doomaha ka shaqeeyaba bal ka waran xaaladooda wallaahi horta baryahan dambe xoogaa waxaa jiray hawlo oo dabaylo iyo waxaasaa jiray oo badda xoogaa kalluumaysiga saas uma badnayn way kacsanayd waxaa la dareemaya burbur fara badan iyo dhibaato fara badan oo soo gaaray dadkii isticmaalayay gaadiidka badda oo hadday noqoto kuwa oo dibadda ka yimaada sida wadamadan khaliijka oo kale yaman iyo meelahan ka yimaada kuwa ayaguna galmudug oo biyaha badda isticmaala oo kalluumaysiga iyo khayraad kaleta u aada marka waxaa la dareemayaa burbur fara badan iyo dhibaato xoogan oo kasoo gaartay dabeerahaas markii aan hadda u kuur galnay oo xafiiskii aan fulinoo kale badda waa tagnay uga aadnay ilaa iyo waxaan tagnay ilaa iyo laba marka waa dareemi kar qofku waa dareemi karaa markii uu tago meeshii waxaa ka dhacay burburka jira intaba waaya marka dhismaha xafiisyada aad furateen yaa gacan idinka siiyey ka wasaarad ahaan waxa gacan naga siiye ma jirto annagoo istaakulanay waxaan jaabkeena ka dabarayna weye wasiirka wasaaradda dekedaha gaadiidka badda iyo anigoo agaasimihii ah iyo shaqaalaha wasaaradda
waa hagaag dhegeystayaal barnaamijka sahanka raadiyaha qaybay dhexeen ku guda jirnaa reediyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya aad naga dhegeysanayseen haatan aynu eegno maamulka gobolka bokool ayaa magaalada xudur ee gobolkaasi ka hirgeliya xarumo caafimaad taasi oo baahi weyn ay u qabeen dadka ku dhaqan halkaasi iminka waxaa si toosa qadka ugu jira wariyaheena maxamed xasan cabdiraxmaan een maxamed ugu horeyn kusoo dhawow barnaamijka sahanka raadiyaha
barnaamijku waan ku dhawahay khadiijo adag iyo dhegeystayaasha raadiyo muqdishona waxaan leeyahay barqo wanaagsan wanaagsan ayaynu kunaan ku leenahay marka waxaan u gudagalno bal faahfaahin naga sii waxyaabaha laga hirgelinayo ee magaalada xudur iyo weliba siday u arkaan shacbiga ku nool halkaasi khadiija horta magaalada xudur oo xarun u ah gobolka bakool waxay ku tallaabsanaysaa edhinacyo badan oo dhanka horumarada ah inta badan magaalada muddooyinkan dambe waxaa laga dareemayaa kasoo kabasho adeegyadii aasaasiga bulshada oo dadka dhibaato badan ay u qabeen waxaana arrimahaasi qayb lihaadle ka qaadanaya dhalinyaro waxbaratay oo deegaanka gobolka bakool ee dib ugu soo laabatay kuwaasi oo bulshada uga faa'iideynaya xirfadihii iyaga iyo aqoontii iyaga ay soo barteen magaalada xudur waxaa laga dahfuray xarun cusub oo caafimaad oo loogu magacdiray xarunta caafimaadka shifa ama shifa medical center ayaa laga dahfuray xaruntaasi waxaa lagu soo bandhigay in adeegyadii caafimaadka ee aasaasiga u ahaa bulshada ee laga qabtiri doono oo inta badan bulshada ku dhaqan gobolka bakool gaar ahaan degmada xudur ee u aadi jireen gobolada sida muqdisho iyo baydhabo hadda iyada oona dadka aan awoodin dhibaato badan ay ku qabeen in caafimaadkooda lala tacaalo munaasabad oo lagu dahfurayayna waxaa kasoo qayb galay maamulka iyo qeybaha kala duwan ee bulshada maadaama ay ahayd goob caafimaad oo ugu horeysay oo xudur laga hirgeliyo haddana ah goob si gaara markaasi loo leeyahay magaalada xudur waxaa ka jira isbitaalka degmada xudur oo inta badan dadka baahiyahooda wax looga qabto hase yeeshee aysan ku filnayn in adeegyadii dhammaan laga rabay in goob caafimaad ee laga helo aysan u dhamaystirnayn taasi oo sababaysay in marar badan dadka ay loo gudbiyo gobolada kale ee dalka taasi oo bulshada aada dhibaato badan iyaga ay ugu qabeen laakiin xaruntan oo shifa oo hadda la hirgeliyey ayaa waxay noqonaysaa xarun baahiyo badan oo bulshadana laga dabooli doono maamulka iyo bulshada ku dhaqan degmada tan xudurna aad ay usoo dhaweeyeen waxayna u hambaliyeeyeen ee dhalinyaradii kudaygaasi suubira islamarkaasina ku guulaysatay ee in xarun caafimaad ee halkaasi ay ka furaan ee xaruntan caafimaadka ayaa ee ee takhaatiirta ee gacanta ku haysa waxa ay sheegeen in ee baahiyo badan ee ka qabtari doonaan ee bulshada ku dhaqan ee degmada tan xudur oo ay ugu horeyso ee ee ee qalab ee ee mashiino kala duwan oo iyaga halkaasi ay keen iyo dawooyin ee inta badan ee marka ee qofka bukaanka loo qoro laga raadin jiray ee magaalooyinka kale ee dalka ee soomaaliya ayaa iyaga halkaasi ay keeneen waxay kaloo takhaatiirtaasi ee khadiijo ay ballan qaadeen in ee xaruntaani mar walba ay imaan doonaan eena takhaatiir ta ee ee ee takhasus ka fiican u leh cudurrada kala duwan iyo dawooyinkooda oo muqdisho ee ka howlgala ee ay soo booqan doonaan ee xaruntaani lagu soo xiri doono si markaasi ee maalmo iyaga ay joogayaan ee bulshada ee markaas ay uga faa'iidaystaan marka ee ee xaruntani waxay noqonaysaa ee mid ee baahiyaha wax ka bedeli doonta oo degmada xudur haatan ay ka jirto ee inta badan ee bulshada ku dhaqan ee degmada tan xudur ee waxyaabaha magaalooyinka kale ay u aadaan waxaa ka mid ah ee mashiinka la yidhaahdo raajitada marka loo baahdo qofka ama jug gaarto ama habadey kusoo dhacdo ee way adag tahay ee in xaaladiisa caafimaad ee wax looga qabto een gobolka bakool laakiin waxaa loo ee dirayaa ee gobolada kale ee dalka een soomaaliya iyada oona marxalado kala duwan oo dhanka ee ee ee caafimaadka oo dhibaato ka qabeen bulshadani ee reer bakool ay soo martay laakiin ee dadaalo badan oo ay samaysay wasaaradda caafimaadka ee dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya ayaa waxa ay ku guulaysatay in isbitaalka degmada xudur ay keento een takhaatiirka howlgala ee in ee qalabka sida ee waxyaabaha lagu ogaado een uur ku jirta oo kale oo inta badan een hooyadii oo dhallaanka ee dhibaato badan ay qabeen ee degmada tan xudur iyada ay ka haqabtirto oo haatan ee isbitaalkii uu yahay mid ee si fi- wanaagsan u shaqaynayo laakiin qalabki uusan isu dhamaystirnayn ee tanina waxay noqonaysaa ee in baahiya ee jirtay ee wax laga qabtay iyada oona ee maamulka ee degmada xudur ee ee dhalinyarada ay ugu baaqeen in mar walba ee ee aqoonta iyo xirfadda iyaga ay leeyihiin ee bulshadooda ay uga faa'iideeyaan oona ka qayb qaataan ee horumarada markaasi ee ka socda ee ee degmada tan xudur ee doctor maxamed axmed abuukar oo isaga ka mid ah aasaasayaasha een xaruntani ee shifa medical center ee yaa mar uu hadlayay waxa uu sheegay in ee laba kun iyo toddobadii ee ay gaareen go-aankan ah in ee magaalada xudur laga hirgeliyo een xarun caafimaad xilligaas oo uu sheegay inuu isaga markaasi waxbarasho ee dhanka caafimaadka uu bilaabay laakiin markii waxbarashadiisii ay u dhamay dhamaystirtayna ee iyagoo garab ay ku siiyeen in xaruntani la furan ee dad ganacsataa oo sheegay in magaalada xudur ay joogaan oo ay ku dhiirigeliyeen maanta guushoodii ay ku fadhiyaan wuxuuna tilmaamay in dhalinyarada waxbaratay dhammaantooda deegaanadooda ay wax ka qaban karaan isbedelna ay ku samayn karaan oo horumaradana iyaga markaasi qayb lixaad leh oo ay ka qaadan karaan waxayna u mahadceliyeen maamulka iyo ururada bulshada iyo ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed maadaama markii haddii aan laga shaqaynin een amniga aan lagu dhiiran lahayn ee in magaalada xudur een wax walba iyo horumarkeeda markaasi ee laga fuliyo marka khadiijo tan waxay ka dhigan tahay in magaalada xudur ay kasoo kabanayso ee dhibaato badan oo dhanka ee ee ee adeegyada caafimaadka oo bulshada sidii la rabay aysan u helaynin ee markaasi iyada ay ku muujinayso ee khadiijo een waa gartay maxamed intaadan kaga gudubno dhankii een xarumaha caafimaadka aan eegno dhankii waxbarashada bal ka waran waxaad sharaxaad naga siisaa ee haddii ay jiraan mashaariic horumarineed oo dhanka waxbarashada oo laga hirgeliyay degmada
ee waad mahadsan tahay ee dhanka waxbarashadana waa lamid ee isbedelo iyo dardargelin xoog leh ayay ku socotaa waxaana u dambeysay ee maalinnimadii ee jimcadii hadda lasoo dhaafay ayaa wasiirka wasaaradda waxbarashada tacahiddaha iyo tacliinta sare ee xukuumadda federaalka soomaaliya dhawabdi isagu uu horkacayo waxa ay gaareen degmadaasi ceelberde waxaana dhagaxdhig ay kusoo sameeyeen ee dugsi sare oo uu yeelan doono ee degmadaasi ceelberde oo markii hore waxbarashadeedii ay ku ekayd ee dugsiga hoose ilaa iyo dhexe oo markii ardada ay fasalka sideedaad ay ka baxaan ay aadayeen ee dhankaas iyo dalka etoobiya ee si markaasi waxbarashadii tacliinta sare ay uga soo qaataan ama gobolada kale ee dalka soomaaliya ay u safri jireen si baahiyaha si looga baxo marka waxay arrintaasi ku muujinaysaa in ee dhan sida caafimaadka oo kale dhanka waxbarashadana ay waxna qaadayso oo in ka badan ama ku dhawaad toban kun oo arday ayaa saddex degmo oo bakool ka tirsan harsan ee arday ku oo wax ku baranayso goobooyinka waxbarasho degmada xudur waajid iyo degmada ceelberde ee sida ay xaqiijiyeen ee bahda waxbarashada ee madaxda ee gobolka ee bakool marka ee wasiirka ayaa dhagaxdhigaasi ee ka sokow waxa uu kormeer ku tegay ee goobooyinka waxbarasho ee dugsiga hoose dhexe ee ku yaala degmadaasi ceelberde wuxuuna u ballan qaaday in macalimiinta tababare ay helayaan in dhanka aqabka goobaha waxbarasho wasaaradda ay ka saacidi doonto waxaana wasiirka safarkiisa ku heliyey wasiirka wasaaradda waxbarashada dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya iyo webdi isaga uu hogaaminayay taasi waxay uga dhigan tahay gobolka bakool in wasaaradda waxbarashada ay haatan ay usoo jeesteen qorshahana uu yahay in la dardargeliyo tacliinta maadaama bulshadu waxyaabaha ay ku kobcayso ama horumar ku gaari karto ay tahay in dhanka waxbarashada eena laga soo dhiso markaan usoo laabano magaalada xudur ee xarunta gobolka bakool muddo waxaa laga cabaari jiray inaysan lahayn dugsi sare kadib waxaa lagu guulaystay in dugsi sare oo arday badan sanad walba ay ka aflaxaan oo dugsiga sare magaalada tan xudur uu ku yaalo waxaa kaloo dhawaan iyadana la xirgeliyey jaamacad oo inta badan dadka marka ay waxbarashada xeerka sare ay ka baxaan gobolka gobolada sida muqdisho ay aadi jireen halka dadka danta aysan awoodinna aruurtooda waxbarashadoodii ay ku ekayd in dugsi sare oo keliya markaasi fasalka laba iyo tobanaad ay ka baxaan laakiin hadda waxaa magaalada laga hirgeliyey jaamacad oo la yidhaahdo princeton international university jaamacadaasi oo haatan ay bilowday in howlihii ama baahihii dadka reer xudur ay u qabeen in jaamacadda ay helaan iyo facultiyo kala duwan bay halkaasi ay ugu sahlanaato inay bilaabaan habeen iyo maalin waxaad arkaysaa dadka da-da iyo dadkii dugsiyada sare ka baxayba inay jaamacadaasi ay u dareerayaan oo ay dhiganayaan marka waxbarashada gobolka bakool iyadana waxaa la dhihi karaa sanadooyin badan oo lasoo dhaafay oo dhibaato badan ay ka qabeen oo dhan walba leh ayaa iyadana haatan waxay u muuqdaa mid ay soo cifayso oo iyadana ay na qaatay khadiijo
aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay kaasi wuxuu ahaa dhegeystayaal wariyaheena maxamed xasan cabdiraxmaan isagoo ku sugan degmada xudur ee gobolka bakool inooga warbixinayay mashaariic hornumeed oo laga hirgeliyey degmadaasi hadday ahaa lahaayeen xarumo caafimaad iyo weliba dhanka waxbarashada uu sheegay in haatan horumar weyn laga gaaray mahadsanid maxamed hagaag dhegeystayaal barnaamijka sahanka radio muqdisho oo codka jamhuuriyadda soomaaliya aad naga dhegeysanaysaan dhegeystayaal waxaa inoo soo socdo qodobo aada u xiiso badan iyo warbixinadii ugu dambeeyey haatana waryaheena ibraahim maxamed geedi ayaa iminka qadka si toosa ugu jira si aynu ugu wareysano ciidamada xooga dalka oo howlgallo lagula dagaalamayo maleeshiyada argixisada ee al-shabaab ay ka sameeyeen inta udhexeysa deegaan waa degmooyinka maxaas iyo weliba buulo burde ee gobolka hiiraan ibraahim ugu horeyn kusoo dhawow barnaamijka sahanka raadiya
waa mahadsan tahay sidaa sheegtay ciidamada dowladda federaalka ee soomaaliya ee ku sugan degmada maxaas ee gobolka hiiraan ayaa saacadii lasoo dhaafo waxay howlgallo kala duwan ka wadaan inta u dhexeysa maxaas iyo bulo barde iyagoo markaasina beegsanaya meelaha ay ku dhumalaysanayaan maleeshiya al-shabaab oo muddooyinkii u dambeeyeyba ee si xoog leh u waday dhibaateynta dadka shacabka ah ee haddii ay ahaan lahayd dhinaca xoola aruurinta iyo weliba dhibaateynta dadka shacabka inay xirxiran een qaar ka mid a saraakiisha iyo weliba maamulka maxaasu aan la hadlo waxay sheegeen in howlgalka ujeedkiisu yahay sidii maleeshiyada deegaanka looga saari lahaa waxaana ay dalbadeen in dadka deegaanka ay kala shaqeeyaan arrintaasi maadaama iyagu inta badan dhibaatada xoogeeda ku dhacayso waxay sidoo kale ay sheegeen eh, in maalmihii ugu dambeeyeyba eh, maleeshiyadu ay keeneenba eh, in dadka deegaanku ay ku amraan inay bixiyaan lacago fara badan iyo xoolo aysan awood u lahayn maadaama dadka inta badan abaarihii ugu laadeen een, muxuu ahaay xoolihii markaas ay tacbanayeen iyadoo al-shabaab muddooyinkii ugu dambeeyeyba dadka deegaanadaas iyo weliba kuwa een, hareeraha webiga shabeelle ee mara bartamaha gobolka hiiraan ay ku amreen inay bixiyaan qarash aada u fara badan aysan awood u lahayn iyo weliba iyagoo markaas lagu amray inay bixiyaan bo- hubka qaarkiis baa la amray inay bixiyaan taasi aysan awood u lahayn marka maamulkii saraakiishu waxay sheegeen eh, in howlgalladan ay socon doonaan isla markaasina inta deegaanada ee farakutariska kaga sugeen maxaafada ee hoos yimaada iyo bilo barde in markaasi ay ka sifeyn doonaan maleeshiya al-shabaab oo muddooyinkanba een, iyadu si dhumaaleysa halkaasi kusoo gaaray ee waa gartay ibraahin een, howlgalladu waa ay socdaan iminka oo lagu baacsanayo maleeshiyada al-shabaab oo ay wadaan ciidamada xoogga dalka een, intii ay howlgalladu socdeen ee, haddii ay hadleen saraakiisha ciidanka ma jiraan dad ay kusoo qaqabteen oo ku lug lahaa maleeshiyada al-shabaab kuwa oo dhibaato badan u geysanaya shacbiga ku nool halkaasi Ee, saraakiisha oo la hadlo waxay sheegeen ee, in saaka dhulta hore laba qof ay qabteen kuwaas looga shakisi yahay inay maleeshiyada ka mid yihiin laakiin waxay sheegeen in baaritaan ay ku sameyn doonaan ee, inay ka mid yihiin in kale haddii lagu weeraan dembigaasna maxkamad la geyn doono laakiin waxay sheegeen in howlgallo weli oo socdaan markay al-shabaab maqlaan ee, dhin- dhinaca dowladda markay oo howlgal uga soo aadan yahay inay deegaanaas ka baxaan laakiin ee, maalin dhaweyto waxaa jiray ee, in maleeshiyadu ay ka tageen ee, hub iyo gaadiid dagaal ay ka tageen oo ka carareen kadib markii si dhuumaaleysa ciidamada dowladda federaalka ee soomaaliya halkaasi ay ku tageen waxaana dadka hadda ay dareemayaan een, muxuu ahaa taataan nabadeed maadaama een, ciidamada dowladda halkaasi ay tageen maadaama al-shabaab muddooyinka ugu dambeeyaba in dadka reer miyigaaba u dhexeeyo xoogo aad u xoogan oo dadka deegaanka soo aruursadeen oo la baxmaay islay ee, dhowr jeer ay kula dagaalameen bartamaha gobolka ee maleeshiya al-shabaab kadib markii u adkeysan waayeen ee, cagujil- cagjugleynta iyo weliba baada faraha badan mar walba ka qaadaan ee, al-shabaab dadka deegaanadaas aad iyo aad ayuu mahadsan yahay dhegeystayaal wariyaheenna ibraahin maxamed geedi ayuu ahaa oo qodka taleefonka inoogu warbixinayay ciidamada xoogga dalka oo howlgallo lagu la dagaalamayo maleeshiyada al-shabaab ah, ka sameeyay inta u dhexeysa degmooyinka maxaas iyo buulo burdo ee gobolka hiiraan wixii kusoo kordhana howlgalladaasi waxaad ku dhegeysan doontaan barnaamijka iyo weliba wararka soo socdo haatan waxaan isla soo gaarnay dhegeystayaal qaybihii dambe ee barnaamijka sahanka raadiyo alaab aan kugu soo gudbino warbixinada dibadda waxyaabaha markaasi ugu doorka roon iyo weliba xubintii ciyaaraha waryaheena cabdikariin ogeysiis ah alaaba noo soo diyaariya halkan inooga soo jeedi hay ogeysiis mahadsaned khadiija shalay oo sabtiya ayaa waxa ay dowladaha afghanistan iyo maraykanka ay kala seexdeen heshiis taasoo markaasi loo kala seexday aan iraahda ee jabhadda ka dagaalantay halkaasi ee taalibaanka wadahadaladii oo ugu dambeeyey ayaa lagu siixay ama ay ka wada siixdeen halkaasi oo magaalada qatar ee dooxa kaasoo markaasi qiixaya in kabixitaanka ciidamada shisheeye ee markaasi afghanistan inay ka baxaan waxaa kale oo heshiiska ku jira taalibaan ayaa damaanad qaadaysa in ciidamada afghanistan aysan u adeegsan doonin mar kale kooxaha hubaysan oo ay khatar gelin doonin oo markaasi amniga markaasi maraykanka siin labada iyo xulufadiisa ay usoo bixi doonaan heshiiska waxaa kale oo ku jira in ay ballan qaadayaan nabad ka dhalata dalka laakiinse dadka qaar ayaa waxay sheegayaan inaysan weli nabadda aan- aan weli la gaarin sida maryan xuseen oo toddobaatan jir ah ayaa weli u baroorinaysa geerida walaasheed oo najiiba oo ka mid ahayd dadkii laba kun iyo toddobiyi tobankii taalibaanka ay ku weerareen bas ku yaal bas bas u socday magaalada kaabuul iyadoo markaasi shaqaalaha dowladda ay weerar ku qaadeen kuwaasoo u shaqaynayay wasaaradda macdanta iyo batroolka oo saddex iyo labaatan qofood halkaasi ku geeriyooday sidoo kalena waxaa jira in mid ka mid ah dadka ku dhaqan ee magaaladaasi uu sheegay in dagaalkii ugu dheeraa ee maraykanka uu ku qaado ee afghanistan oo markaasi ay dhe- ay ka hadashay oo la yidhaahdo marwa khan oo degan kabuul ayaa idan sheegtay in hooyadiis oo tiri waxa ay saxiixeen heshiis dagaalkuna waa u dhammaaday sidoo kalena dadweynaha ayaa waxay ka muujinayaan walaac badan oo ku saabsan arrimaha heshiiska ee taalibaanka iyo maraykanka dhinaca kale cudurka faafaya ee coronaviruska ayaa waxaa la sheegayaa in dowladda shiinaha ay diiwaangelisay shan boqol iyo saddex iyo toddobaatan kiis oo hor leh oo muddo toddobaad ah gudaheeda kiisaskan oo hor leh ayaa laga diiwaangeliyey cudurka corona ee dhibaatada bacan ku haya dunida shiinaha ayaa waa tiradii ugu badneyd ee abid ee markaasi marka loo eego toddobaadladii ugu dambeeyey hase ahaatee dowladda shiinaha ayaa sheegtay in ay weli la tacaalayso sidii loo yareyn lahaa ama looga dabargoyn lahaa ama looga hortegi lahaa cudurkaasi coronaviruska kiisaskan coronaviruska ayaa gaaray ilaa iyo toddoba iyo konton dal oo dunida ku yaala oo markaasi marka laga reebo shiinaha oo halkaasi uu ahaa halka uu kasoo bilowday shiinaha uu saameynta ugu ballaaranna uu ku yeeshay haatanna waxaa jira wadamo ay ka mid yihiin talyaaniga iyo iiraan oo iyaguna haatan la daalaadhacaya dhibaatooyinka u geystay dad badan halkaasi ugu laayay cudurkaasi coronaviruska haddii aanu intaa kaga baxno warbixinada dibadda horyaalka ingiriiska haddii aanu eegno ciyaaraha xalatu ayaa waxaa la ciyaaray ciyaaro badan waxaa la ugu xiisa badnaa ciyaartii ugu dambeysay ay wada ciyaareen watford iyo liverpool liverpool oo aalaaba inta badan aan laga badin ayaa xalatu waxaa watford ay kaga badatay saddex iyo eber kooxda liverpool ayaa waayadan dambe ciriiri gelinaysay ama ciriiri la gelinayay oo badiskeedu ciriiri ahaa caawa waxaa wada ciyaari doona everton iyo manchester united waxaa kaloo dib loo dhigay ama bastoban lagu sameeyey labada kooxood ee manchester city iyo kooxda arsenal oo ayaa dib loo dhigay oo inay wada ciyaaraan tottenham iyo tottenham hotspur iyo wolverhampton waxaan idhahdee wolverhampton wanderers ayaa iyaguna wada ciyaari doona sidoo kale haddii aan eegno horyaalka waddanka ee spain iba ayaa saddex gool kaga badisay kooxda levante valencia ayaa laba gool kaga badisay real batis legnes ayaa gool iyo gool barbaro ay la gashay kooxda deportivo lacronia granada ayaa eber iyo eber barbaro ciyaartooda ku dhamaatay iyagii saltafiga sevilla iyo asunna waa wada ciyaari doonaan atletica bilbao iyo villarrealna caawa ay wada ciyaari doonaan sbanyol iyo atletica madridna waa ciyaar xiiso badan waa wada ciyaari doonaan marocca iyo gadafana sidoo kale waa ciyaari doonaan laakiin ciyaarta ugu xisaab badan ee la sugayo ee kooxaha spain kooxaha ugu waaweyn ee labada ah ee ciyaarta la yidhaahdo el clasico ayaa caawa la ciyaari doonaa real madrid iyo kooxda barcelona haddii aanu eegno siriada talyaaniga ama siriada italia ciyaaraha ka socda lasio ayaa laba gool kaga badashay polonia napoli ayaa ku garaacday laba gool iyo gool kooxda turino oo marti u ahayd leje iyo atlantana waa wada ciyaari doonaan calieri iyo romana waa wada ciyaari doonaan samadoria iyo veronana waa ay wada ciyaari doonaan khadija
aad iyo aad ayuu umahadsan yahay waryaheena cabdikariin ogeysiis oo inoo soo koobaya warbixinada dibadda waxyaabaha ugu door koroona iyo weliba xubintii ciyaaraha oo gabagababa u ahayd barnaamijka sahanka raadiyaha oo aad ku dhagaysteyn qodobo aad u xiiso badan waxaan aad uga mahad celinayaa intii igala qayb gashay barnaamijka sahanka raadiyaha soodo dhanka farsamada ka qaabeynaysa iyo weliba anigoo idiin tabinayay barnaamijka sidaan idinkaga ballan qaadnaba inaan kusoo gabagabayno heesta aadku macaan waa heestayaal gurigeeda uhaa rako fanaanada codka macaan hiba nuura mirahana waxaa iskale maxamed cali kaariye waxayna kaydka baaxadda weyn ee redio muqdisho ay kusoo biirtay heestani shan iyo tobankii bishii saddexaad kun sagaal boqol toddobaatan iyo shantii aynu wada dhegaysano heesta gabagabada
sida ramadkaajelo laga reebay ubadkii ama rabadin doglo sida ramadkaajelo laga reebay ubadkii ama rabadin doglo inkastoon ragoidin kaa raacay adigu inkastoon ragoidin kaa raacay adigun rafaad noqotay buurtaad ragaaaa